waxa ay sasoo taraysa qiiladhaanta xooggan ee kasoo yeeraysa dadka ku nool soomaali galbeed kuwaas oo ka cabanaya dowladda xabashida itoobiya iyagoona ka sheeganaya xadgudubyo kala duwan waxa ay sheegeen in gumaysiga ay dowladda itoobiya ku hayso bulshadaas uu sii xoogaysanayo marba marka ka dambaysa haweenka xabashida ah ayay shaaca ka qaadeen in ganacsigooda uu xur u yahay kana keenaan adis ababa iyagoo u iibgeenaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida halka haweenka ganacsiga soomaalida ay itoobiya ka dhigtay mid mamnuuc ah oo ay ku sifaysay kotorobaan arrintaani oo dibdhac xooggan ku keentay ganacsigooda dhanka kalena bahdiil weyn ku ah ganacsatada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan kuwaas oo marba dhinac loo rogayo sidii laga doonana laga samaysanayo ganacsigooda sidoo kale waxa ay tilmaameen in ardada soomaalida ah ee dhigta jaamacadaha ay ku dhigtaan si dulinnimo ay ku dheehan tahay iyadoona lagu bahdilo iskuulka lagana saraysiiyo gabdhaha kale ee itoobiyaanka ah farqiga udhaxeeya maaragtaaye in qoomiyadaha kale ee shucuubta etoobiya ay deegaankeenna si nabdan ku joogaan oo ka shaqaystaan annagana aan noga ogolayn inaan maaragtaaye aannu tagno dalalka dariska annaga waxaa keenayaa waxaa weeyaan qof soomaaliya maaragta deegaanka xamaarada ka shaqaysan kara ama bajaaj ku dhex kaxaysan kara ama shaqo kaloo yaryara ma jiro iska daa qof kale waxaan u malacday anu waxaan lahay un shacabka soomaaliisteed maaragtaaye waa dad lagumaysto waay gabadha etoobiyaanka inta ka soo qaadda adhis ababa bay barti doonto geen kartaa gabadha soomaaliyeedna diridhawa wax ma geen karto ama harar ama wajaalo oo katorobaan maxaa waxaanaa katorobaan ka dhiga oo waxooda ka dhigay katorobaan ka dhigi waaye waxbarashada waarta dhallinyarada jaamacadaha ka dhigto dulli bay ku dhigtaan kuwa jigjigo joogana xorriyad bay ku dhigtaan waxaadi waa maarataay dadka in maarataay maskax laga xoray ayaa ka horraysa in maarataay wax loo qabto dowladda etoobiya inay gumaysato shacabka soomaaliyeed dunida dhan baa bahdilaadka noocan ah ee xabashidu ku hayso dadka soomaaliyeed ayaa soo laalaabtay maalmihii u dambeeyey iyadoona tan tusaale u noqonayso qof kasta oo damiir leh islamarkaana garan kara cadaawada xabashida ay u hayso ummadda soomaaliyeed shalay ayaa u dambaysay oo ay xabashidu xoolo badan ka dhaceen xoolo dhaqato degneed degmada qabribayax ee dhulkaasi soomaali galbeed ee xabashidu gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa dhibaatooyin kala duwan ka wada dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haysato dhowaan ayay ahayd markii ay xabsiga dhigeen in ka badan toban ruux ayna dhaceen xoolo ay lahaayeen bulshada soomaalida ah